xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay muranada sii xoogeysanaya ee ka dhashay arrimaha dhulka gaar ahaana magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kaas oo dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey ay si xoog leu taagneed cabasho ay dadku ka muujinayaan go-aamo lagu sheegay inay kasoo baxeen dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowladda hoose ee muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dhulka dadkan laga saaray ay ku yimaadeen kadib markii la go-aansaday in la naqshadeeyo wadooyin loo bixiyo taasoo keentay in dadka cabanayahi ay dhulkoodii wadooyin mareen xeer dhuleedna dalku waa leeyahay haddii ay wax ku qaldameen dhaqangelintiisiina meeshaanay ka qalloocatay inta la yidhaha laga toosiyo waa la dhihi karaa waana laga toosinaa dowladda hoose ee gobolka banaadir iyo dowladda federaalka oo halkan deganba gobollo kale iyo dowlado kale iyo meelo kale inta dad ka soo daabuleen xamar ma keenin soo ma dejinin meel abusiibe ahayd oo saas oo laysdul saarnay waa la habaynaa jidadaa laga bixinaa kanaa laga bixinaa haddii la yidhaahna dhulka dadkii deganaay la ekaa maayo boqol qofood haddii ay deganayd oo la yidhaha shan jidaa laga bixinaa shantaas jid dhulka ay martay dadaa deganaay dadkiina waa guryalaayiin waana qaylinayaan ama lacag halasi meel kale dega ha la yidhaahdo ama niman yaho isdabare laakiin maxay dadka u qayliyeen aniga ceeb ma aha mana diidane riyaa xaqiiqa saasaana sidaasa laakiin meeshii wax dheeri ay ka jiraan in lagu baxo guddi loo saaro maxkamaduhu waad aragteen maalin walba awaamiray ka soo saaraan ha la joojiyo lama fuli karo lama yeeli karay ka soo saaraan
dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay dadka haysta sharciyada saxda ah ee dhulkoodu ay saameynta ku yeelatay howlaha burburinta ah in ay maxkamadaha galadacweyde ka furtaan wuxuuna ballan qaaday in dadkaasi dhulkooda loo celin doono wixii dhib iyo xanuun iyo buuq oo soo baxana qaanuunka wixii waafaqsanna qaanuunkaa lagu xallina ninkii dukumiinta haysto oo dhulka asiga iska leh maxkamadaha jira maxkamaduhu aadaa waana loo xukumaa waana loo xallina waana loo bannaynaa weliba kii aan dukumiinta haysanin ee tabasho qaba karana asiga lafsidiisana waa lala fadhiisanaa waa lala hadlaa waa la dhegaysanaa tabashadiisa sidii ay xalku noqon karto oo xanuunka iyo tabashadu qabo ay ku dhammaa kartaa lagu dhammaynaa lagu yaraynaa
hadalka madaxweynaha ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowrkii bilooda lasoo dhaafay ay sii xoogeysanaysay cabashada bulshada ee arrimaha muranka dhulka iyadoona maalmihii ugu dambeeyey mucaaradka soomaaliya ay iyana la kulmayeen dad ay saameyn ku yeelatay howlaha la xiriira dhulalka